bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo caawa idin hayo waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee soomaaliya ayaa shir guddoomiyey kulan gaara looga hadlayay amniga gobolka banaadir oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho wasiirka howlaha guud ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu dhagax dhigay dibudhiska xaruntii hore ee iskaashitooyinka ee magaalada muqdisho wasiirka dastuurka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay doorka bulshadu ay ka qaadan karto dib u eegisa dastuurka ku meel gaarka ee dalka madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa xilkii ka qaaday wasiirkii qorsheynta ee maamulkaasi wararka dibadda ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo caawidan hayana waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka maraykanka barack obama ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha suuriya iyo libiya madaxweynaha koonfur afrika jacob zuma ayaa waxa uu booqasho rasmi ah oo dhowr maalmooda uu ku joogaa waddanka iiraan diyaaradda qoraxda ku shaqaysa ayaa waxay aga dhigatay californiya kadib markii ay duulimaad saddex maalmood ay qaadatay ay ku martay badweynta basifiga iyo sidoo kale ana mejan oo ah haweenay in muddo ay soo wada shaqaynayeen fanaankii reer maraykan ee brinces ayaa waxay xaqiijisay in meydka fanaankaasi la gubay mar kale kulanti wanaagsan habeen wanaagsan waa habeennimo axada isniin ay soo galaydo taariikhdan ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha afaraad labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada warkiyo fidsan wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalk ayaa maanta waxa uu shir guddoomiyey kulan gaara oo looga hadlayay amniga iyo horumarinta adeegyada bulshada ee gobolka banaadir sida warkan uu ku faahfaahinayo waryahayga nuur siciid tahliil
kulankan oo ka dhacay xarunta gobolka banaadir ayaa waxaa aada looga hadlayay arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen nabadgelyada horumarka iyo sidii loo xoojin lahaa abaabulka bulshada si ay uga qayb qaataan horumarinta nabadda iyo soo celinta bilicda magaalada muqdisho waxaana kulankaasi shir guddoominayay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalk ee dowladda soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa iyadoo uu goobjoog ka ahaa kusimaha guddoomiyaha gobolka banaadir guddoomiye ku-xigeenada gobolka agaasimayaal taliyaha ciidanka ilaalada deegaanka xamar iyo guddoomiyaasha degmooyinka inta uu socdo kulanka ayaa waxaa aada loo falanqeeyey arrimaha nabadgelyada iyo in mas-uuliyiinta degmooyinka ay ilgaar ku hayaan dhaqdhaqaaqa degmada sidoo kale waxaa kulanka aada loogu ammaanay horumarada kala duwan ee haatan ka jira caasimadda sida dhismaha wadooyinka nadaafadda iyo dadaalada ay wadaan laamaha amniga wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalk ee dowladda soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen aduwaa ayaa marka uu soo ilaaday kulanka waxa uu warfidyeenada ugu warbixiyey kulankaasi runtii waxaan ka wada hadalnay sidii gobolka loo horumarin lahaa arrimaha ku saabsan gobolka iyo meesha wax u marayaan aad iyo aad baan uga abaannay ugu ammaannay maamulka cusub guddoomiyaha uu hogaaminayo waxaa ka warhaysaan in waddooyin loo dhisay magaalada sidii waddadii isku xiraysay sayidka iyo bakaaraha iyo waddadii buulaxuubey haddana wuxuu noogu warbixiyey kusimaha guddoomiyuhu in la wado qorshe lagu dhisayo waddadii wadnaha iyo waddadii soddonka runtii isbeddel weyn oo dhankaas gaarsiinta waddooyinka iyo horumarintooda ayaa jirtay waxaan la wadaagnay arrimihii annaga naga soo gaara muwaadiniinta deggan gobolka oo ay ka mid ahaayeen nalalka iyo nadaafadda iyo wixii la mid ah runtii in wax laga qabto oo la hormariyo aad iyo aad waxaan kaloo ku ammaanay amniga iyo shaqada ay hadda baryahan ka qabtaan guddoomiyaasha degmooyinka iyo guddoonka gobolka oo amniga loo xil saaray amniga gobolka maamulka gobolka banaadir oo kaashanaya laamaha amniga iyo bulshada ayaa maalmihii dambe waxa uu aad xoogga u saaray nabadgelyada magaalada muqdisho iyadoo haatan la dareemaya isbeddel wanaagsan oo dhanka amniga ah nuur siciid talesan t v magaalada muqdisho
wasiirka howlaha guud ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay dibudhiska xaruntii hore ee iskaashitooyinka ee magaalada muqdisho cabdirashiid nuur ibraahim ayaa warkan inoo faahfaahinaya wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska dalka iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta si wada jira u dhagax dhigay xaruntii hore ee ururka dhaqdhaqaaqa iskaashtooyinka soomaaliyeed oo dibudeactir lagu samayn doono taasi oo ku taalla xaafadda xamar jadiid ee degmada warta nabadda ee gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka ururka dhaqdhaqaaqa iskaashtooyinka soomaaliyeed cadceed cusmaan shuuriye ayaa mas-uuliyiinta uga mahad celiyey dhagax dhigga xarunta sidoo kalena warbixin kooban ka bixiyey dhismaha xarunta iskaashtooyinka soomaaliyeed hool waxaa ku yaalla laba kun iyo afar boqol qofood qaada waxaa ku yaalla dhismo oo xaafiisyo lix iyo toban mataqaana lix iyo labaatan xaafiis ah seelfisyo badan ood arki doontiin masaajidkan wakti ay ahayd lix iyo waxaa lagu lixdan iyo toddoba milyan lagu dhisay laakiin waxaan maraynaa maanta lixdan iyo toddoba kun inaysan dhisi karin dayactiri karin agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada cali gacal iyo agaasimaha wasaaradda beeraha xukuumadda soomaaliya doctor maxamuud maxamed maxamuud oo halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyey ururka dhaqdhaqaaqa iskaashtooyinka soomaaliyeed sida wanaagsan ay uga qayb qaadanayaan horumarka dalka dal kasta waxaa dhisa waa ururadiisa bulshada sida aan ognahay ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka soomaaliyeed wuxuu ka mid yahay ururada qaranka ee bulshada ee lafdhabarta u ah horumarka iyo soo celinta dibudhiska waddanka marka farxad ayay noo tahay inaan ka soo wada qayb galno wax soo saar in la kordhiyo oon baahi ka baxnaan aad uga sheekayna qof qofna looma hormari karo mujtamacii meesha laga hormari karo waa inay urur loo hormariyo marka wax weyn ee bilowday weliba xagga beeraha markaan ka soo aado yacni quudka soo saariddiisa iskaashatadu wax weynay uga jirtaa haddana ilaa waxay gaartay w f b ay raashin ka iibiyaan gudoomiyaha ururka dhaqdhaqaaqa iskaashtooyinka soomaaliyeed cali cabdulla guure oo dhagaxdhiga kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ahamiyadda ugu weyn ee ururka dhaqdhaqaaqa iskaashtooyinka soomaaliyeed uu doonaya ay tahay in soomaaliya ay gaarto isku filnaasho waxaa maanta halkaanaan u joognaa oo ilaahay dartiisu aan ugu nimid ina soomaaliya baahida kala dirirno iyo gaajada iyo cilmi darrada waxaan rajaynaynaa alla haddow raalli ka noqdo soomaaliya in loo soo shaqo tago ayaan ilaahay warsanaynaa ayaanan ka tuugaynaa ayaana baryaynaa wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska dalka injineer saalax sheekh cusmaan muuse ayaa sheegay in farxad ay u tahay in maanta uu dhagax dhigo xarunta iskaashtooyinka soomaaliyeed islamarkaana sheegay in wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska dalka ay ka go'an tahay dhismaha dalka maanta waxaa farxad weynayah inaan dhagax dhigno iskaashatooyinka xaruntoodii waddankan waxaa dhisi waa iskaashatooyin dhaqanka soomaaliya waxaa ka mid a waa iskaashatooyin beeralayda goob bay foofta goobka macnada waxaa waaye dad isbiirsaday xadiid waxaa waye ilaahay yadullaahi maca aljamaaca ilaahay gacantiisa waxay la jirtaa jamaacada dadka wada jiray la jirtaa ummad haddii markii ay isbahaysato ayaa waxaa dhisi kartaa annaka dowladda way ka go'antay dibudhiska waddankeena ay qayb ka qaadato waddankeena annaka gacanteena ku burburin haddana annaga inaan dhisno iyo waajibnuga ah wasaaradda howlaha guud gacan bay siin doontaa iskaashatooyinka annaga iskaashatooyinkan waddanka waa dhisaynaa jididkii waa dhisaynaa
madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa lagu soo waramayaa inuu xilkii ka qaaday wasiirkii wasaaradda qorsheynta ee maamulkaasi galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug mudane cabdikariim xuseen guuleed ayaa maanta xilkii ka qaaday wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee maamulkaasi mudane maxamed cilmi afrax warqad qoraal ah oo markaasi lasoo gaarsiiyey xarunta wakaaladda wararka qaranka soomaaliya desona kuna saxiixanaa madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug mudane cabdikariim xuseen guuleed ayaa lagu xusay in laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay afar iyo labaatanka bisha abriil laba kun lix iyo toban xilkii laga qaaday wasiirkii qorsheynta galmudug mudane cabdikariim cabdikariim xuseen guuleed madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa lagu sheegay warkan qoraalka ee kasoo baxay xeerkan waxa uu dhaqangalayaa marka uu siixo madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug golaha wasiirada ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa soo dhaweeyey howlgal ciidamada sida gaarka u tababaran ay ka sameeyeen saldhigyo maleeshiyaadka naflacaarigu ay ku lahaayeen degmada buurhakaba ee gobolka baay sida warkan uu baydhabo kaga soo diray siraaji sheekh isaaq kulankan maanta golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada ku-meelgaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee magaalada baydhabo oo uu shir guddoominayey kursimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna wasiirka wasaaradda hubka dhigista dhagacilinta maleeshiyaadka iyo tababarada ciidanka mudane xasan xuseen maxamed eelaay ayaa laiskula soo qaaday qodobo dhowra waxaana ugu horrayn golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya hambalyo iyo bogaadin ay u direen ciidanka gaarka ee booliiska koonfur galbeed soomaaliya oo guulo fara badan ka soo hooyey howlgal ay ka sameeyeen deegaanka raydaba oo ka tirsan degmada buurakabe ee gobolka baay waxaana la sheegay ciidanka inay goobtaasi ay gacanta ugu soo dhigeen maxaabuus aad u fara badan oo ka tirsan al-shabaab waxaana la sheegay in dagaalkaasi guulo fara badan ay ka soo hooyeen waxaa sidoo kale golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya tacsiya ay u direen eheladii iyo qaraabadii ay ka gooriyoodeen dad dhowaan lagu xasuugay deegaan ka mid a gobolka shabeellada hoose waxaana dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay sheegtay in beelaha ku diriraya gobolka shabeellada hoose dhowaan dhexdhexaadin loo samayn doono islamarkaana gogol la dhigi doono gobolka shabeellada hoose kulankaasi markii uu soo dhammaaday waxaa warfidyaanka la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta ugaas xasan cabdi maxamed dabcan maanta shir degdega oo ay isugu yimaadeen golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya ayaa jiray oo ay uga wada hadleen laba qodob qodobka koowaad oo ah in la bogaadiyo loona hambalyeeyo ciidamada baliiska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya howlgalladii maalmahanba ay kula jireen ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ay guulo waaweynna ka keeneen degmooyinka bardaale iyo buur khaasatan deegaanka raydabow loo yaqaano ee degmada buur oo ay ciidamada gaarka boliiska koonfur galbeed soomaaliya xog muhiima ka heleen meelay isku aruurinayeen nimankan gumaadka ummadda soomaaliyeed kadibna weerar gaadma ay ku qaadeen halkaasna lagu laayey tiro badan oo al-shabaab ah sidoo kalena gaadiid fara badanna ay deegaanadaas ooga soo qabsadeen iyo saanad kaleo militario shabaabku ay gacanta ku hayeen dabcan waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda in saxaafadda loo soo bandhigi doono sawirada iyo fiidiyowyada goobta dagaalka laga soo qaaday haddii alla qadaro sidoo kale dowladda koonfur galbeed soomaaliya golaheeda wasiirada oo maanta kusmaha madaxweynaha uu horkacayey dabcan waxay isla soo qaadeen arrinta gobolka shabeellada hoose oo aan ognahay in dhibaatooyin ay ka jiraan gobolka shabeellada hoose arrintaasoo dowladda koonfur galbeed soomaaliya guud ahaan ay cambaaraynayso dadyowga falalka guracan ka wado oo shacabka koonfur galbeed soomaaliya deegaanadaas wada dego sida aan wararka ku helayno waxaa jiro dad nool oo masaakiin ah hooyooyin iyo ciyaal yaryaroo la gubay sidoo kale waxaa degmada afgooye iyana laga soo sheegayaa in khasaaro meelo goobo ganacsi ay u geysteen niman aan la ogeyn heybtooda iyo halka ay ka yimaadeen intuba dowladda koonfur galbeed soomaaliya aad baan u cambaaraynaynaa hase yeeshee dadaal bay waddaa dowladdu waxaan rajaynaynaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ee ku sugan degmada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose in lagu xoojin doono golo wasiiro ee halkan ka bixi doono haddii alla qadaro si ay baaritaan guud ugu sameeyaan xaaladaha kala duwan ee deegaanadaas ka dhacay
siraaji shaysaaq warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada baydhabo
wararka dibaddana waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka maraykanka barack obama ayaa mar kale sheegay inay ka go-an tahay in si toos ah u tilaabo militari xukunka looga tuuro madaxweynaha waddanka suuriya bashaar al asad madaxweyne obama oo la hadlayay b b c da ayaa sheegay in cadaadiska caalamiga ee la saarayo dhammaan dhinacyada oo ay ruushka ku jiraan ay keeni karto inay ka wada xaajoodaan nidaam siyaasadeed oo ku meel gaar ah waxa uu sheegay master obama in tallaabadaasi aysan adkaan doonin waxaa kaloo uu carabka ku dhuftay in madaxweynaha lasii wadayo duqeynta ka dhanka ururka argagixisada daacish ee ku sugan waddanka suuriya taasoo barbar socota dadaalada lagu soo afjarayo dagaalada sokeeye madaxweyne obama ayaa wareysiisa oo dhinacyo badan taabanayay sidoo kale waxa uu ku sheegay inuu aaminsan yahay mashaakilka ka jira caalamka inuu u baahan yahay xal caalamiya madaxweyne obama mar uu ka hadlayay arrimaha dalka libiya waxa uu sheegay in ay cid walba dan ugu jirto in dowlad shaqaysa dalka libiya laga yagleelo waxaa intaa uu ku daray master obama inay markaasi saameyn weyn ay ku yeelanayso tallaabadaasi ololaha lagu jebinayo ururka daacish sidoo kalena ay wax weyn ay ka tarayso sidii loola tacaamuli lahaa muddada fog qalalaasaha soo galootiga saameynaya qaaradda yurub madaxweyne obama ayaa sheegay in uu weydiistay dhammaan xulafadiisa gobolka bariga dhexe inay fursad siiyaan dowladda qarameedka lagu heshiiyey ee dalka libiya iyagoo isticmaalaya galgalka ay ku leeyihiin maleeshiyaadka libiya si loo go-aamiyo ururka daacish looguna ogolaado kooxo kale inay midoobaan madaxweynaha waddanka south africa jacob zuma ayaa waxa uu booqasho rasmi ah oo laba maalmooda uu ku jooga waddanka iiraan isagoo ay wehelinayaan wafdi ganacstaa oo ballaaran wadahadallada iiraan iyo koonfur africa ayaa waxaa lagu wadaa inay ugu badnaadaan dib u dhiska xiriirka ganacsi ee labada dhinac ay lahaan jireen ee ku go-ay cunaqabatayntii caalamiga ee ahayd ee ganacsi lagu soo rogayay waddanka iiraan madaxweynaha dalka koonfur africa ayaa sheegay inay ka socdaan amaba ay ka socdaan waddankiisa isagoo ay la socdaan wafdi ganacstaa inay tilmaamayso taasi in koonfur africa ay doonayso inay adkayso ganacsiga ay la leedahay dalka iiraan islamarkaana ay u babaacdhigayaan caqabadaha ka hor imaan kara in loo ballaariyo baaxadda ganacsi ee labada dal madaxweynaha dalkaasi iiraan ruuxaani ayaa isna ka hadlay xiriirka wanaagsan ee dalkiisa uu la leeyahay waddanka koonfur africa wuxuuna hooste ka xariiqay in dowladda iiraan ay saliiddii ay ka iibin jirtay xukuumaddii midabta koor ka joojisay sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii markii la abuuray xukuumadda islaamiga ee iiraan ee uu hogaamiye ka ahaa aayatullaahi ruuxallaahi khumeyni waxa uu sidoo kale si weyn uga hadlay xushmadda uu u hayo madaxweynihii hore ee dalka koonfur africa nelson mandela madaxweynaha dalka iiraan ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen iskaashigooda xagga ganacsiga iyo sidii loo soo celin lahaa si wanaagsan uu ugu sii socon lahaa wararka ka imaanaya wadanka mareykankana waxa ay sheegayaan diyowladda qoraxda ku shaqeysa in ay ku degtay california kadib markii ay duulimaa saddex maalmood qaatay ay ku soo martay badweynta basifiga diyowladdan oo lagu magacaabo solar imblas waxay dul martay buundada golden gage ee san francisco ee dalka mareykanka iyadoo ka timid hawaii waa diyowlad ka weyn nooca loo loo yaqaano boin toddobo afar toddobo ama seven for seven diyaaraddan inay soo gaarto dalka mareykanka waxay soo afjareysaa inay dhammaystay ama dhammaystirtay lugtii saddex iyo tobanaad oo ay diyaaraddani duulimaadkeeda ay kusoo bilowday dalka isutaga imaaraadka carabta diyaaraddan ayaa horey waxay samaysay duulimaad ay kusoo martay caalamka oo dhan iyadoo aan lagu dhibcin wax shidaala waxayna safarkaas oo dhan ay ku martay iftiinka qoraxda ay u bedesho tamar shidaal oo ay ku duusho ugu dambeyntiina prince oo ah fanaan maraykana ayaa meydkiisa la gubay sida ay xaqiijisay anna mejium oo ah qof dumar ah oo ka mid ahayd dadkii ay la shaqeyn jirtay qoyskiisa fanaaniin iyo saaxiibadiisa gaarka ayaa goobjoog ah halka lagu gubay meydkiisa fanaanka fanaankan oo konton iyo toddoba jir ahaa ayaa meydkiisa waxaa markaasi laga dhex helay wiish guri uu ku leeyahay magaalada minneabolis sababta keentay geeridiisa weli lama yaqaano natiijada qalin lagu sameeyeyna maalintii jimcaha in la ogaado waxay qaadanaysaa ugu yaran afar toddobaada meesha lagu daadinayo dambaska jirkiisa ayaan la shaacin doonin waxaan ogaanaya oo keliya baa layidhi dad kooban oo fanaaniin u badan saraakiisha maraykanka ayaa waxay sheegayaan in meydka fanaanka aanan lagu arag wax dhaawaca mana jiraan wax tilmaamaya inuu isaga isdilay maser mijiam ayaa sheegtay in dhowr saacadood ka hor ay dadkii ehelka u ahaa fanaanka fanaaniin iyo saaxiibo ay qabteen xus gaara oo tacsi ah dhegeystayaal warkii raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya aad kala socoteen waa dhageyntaa ciddii warkeena uu sheegana isagoo maqal iyo qoraalaha waxay kala socon karaan barta internetka aynu ku leenahay oo ah radio muqdisho dot net